الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب التيمم booraysigii ama gebaysigaan baaxiisiyo waxa weye maqsadkii saddexaad oo ah maqaasid dahaara mise kii afaraad wey a kii afar weysadii waa lasoo dhaafay qubayskii waa soo dhaafay isaalat najaasa lasoo dhaafay marka kii afaraad oo ugu dambeeyey wey maqsid wax wax lagu daahiriyo dahaaradaa de rabbigay subxaanahu watacaala wuxuu naga rabaa markii la caabudahayo in qaab wanaagsan lagu caabudo qaabkaas qofka dharka ugu fiican uu haysta inuu qaato markuu salaada tukanahayo aayadduna waa carabowday khuduu ziinatukum cinda kulli masjid dahaarana inuu qabo dahaaradu marka intaanaan dahaaro soo maraynaa oo dhan waxay noqonaysaa miftaaxu salaad salaadiiyo cibaadooyinka ugu waaweyn badanigaa la samaynahayo ayay waxay u tahay miftaax dahaaradii marka rabbigay subxaanahu watacaalaa wax cariiriya noogama dhigin laba shay oo labadooduba mutawafir yihiin oo aada loo heli karo oo biyaha iyo ciidda ayaa dahaaradii laga dhigay markaa biyo weydaan ciiddaan ku dahaaro qaata ciiddaas ku dahaaro qaata marka tayamumku waxa weeye waa ciiddaas lagu dahaaro qaadana luqatan waxaa la yidhaahdaa buu yidhi alqastu qasd wax loo qasti tayamamtu fulanan haddaad tiraa hebel baan aadayo aan aan u qastay wey qur-aankii waa kugu soorda walaa tayamamu lkhabiida minhu tunfiquuna sadaqada wax xun ha la raadsanin ha ula qastinin wuxuu yidhi sharcigana waxa weeye iisaalu turaabi ila alwajhi walyadayni badanan cala lwuduui waalqusl isagoo bedelka ah qubays janaabo ama muxuu ahaa xaydkii qubays asagoo ka ka bedela ama weysaqaad ka bedela wejiga iyo gacmaha in biyo la gaars in ciid la gaarsiiyo marka booraysigaas haddee qur-aankiina waa ku soo arooray axaadiidtuna waa ku soo aroortay isticmaalkiisa wax badan baa loo baahana oo axkaamtiisa in la fahmo loo baahanayo lanna biyo la-aanka ayaa dadka maskaxdooda kusoo dhacda biyo la-aan kale kuma xirna dadka isbitaallada joogaa wax badan bay waxay u baahan yihiin inay masaa'ilkaa ka warqabaan wuxuu yidhi yatayam yatayamamu lmuxdithu yatayamamu lmuxdithu ninka muxdidkaa waa booraystaa iyo waljunubu junubkii liasbaabin sababyaal muxdidka dadkao dhan waa u yaqaanaa ninka aan weyse qaban inuu booraysto hadduu biyo waayo laakiin xataa saxaabadii waaweyneyd waxaa ku jiray junubka in uu booraysanahayo qaar aan ogeyn cabdullaahi ibnu mascuud iyo cabdullaahi cumar ibnu khadaab labadoodaba nin kastaaba wuxuu yidhi maya junub ma booraysana ilaa nin kastaba saxaabadii kale ay adilo ka hor keeneen ilaa ay ka hor keeneen adilo ka hor keeneen cumar ibnu camaar baa ka hor keenay muxuu ahaa oo yidhi aniga adigaaba maalin geela wada jugno aduguna salaadia ka tagtay aniguna markaan booraysigii maqlay ciiddaan ku galgashay ilaa si aan u booraystay ma ana aqooni marka junubka wuxuu u muujinayaa maadaama saxaabadii xataa qaarkood ka hadleen junubka kuma jiro labadooda waadix inay noqdaan baa la raba junubka waxaa kaloo in la waadixiyo aada ugu muuqanaysaa wejiga iyo gacmaha haddii boorka la marinahayo xoogaa weysadii waa ka agdhowda laakiin janaabadii aad bay uga fogtahay aad iyo aad bay janaabadii uga fog tahay oo ninkan junubka jirkiisii oo dhan baa xadad qaba marka wejiga iyo gacmaha qofka kusoo dhici mayso liajli daalika wuxuu yihi muxdidka iyo junubkuba asbaab bay u booraystaan asbaabtaasi loo booraysanayo hal sababahay iskugu imaanaysa halkaas sababkaahi waxa weeye alcajzu can isticmaali ilmaai biyo in la isticmaalo ayaa laga caajis ayadaas marka caajiskaasaa faracyo sii kala noqon karaa faracyuu kala noqonaya mar biyihii baa la waayey lamaba hayaba mar waa loo jeedaa ceelkaas salkiisay ku jiraan wax lasoo darsadaa lama hayso mar meesha aanay yaallaano meesha ma tegi karto naftaada uga baqaysa mar biyihii waa yaallaan laakiin cillad jirkaaga ku jirta darteed baada isticmaali kari cillad jirkaaga ku jirta darteed aada isticmaali kari marka asbaab badan buu kala yeelanayaa cajzigu laakiin asal wuxuu iskugu soo laabanayaa alcajzu can isticmaali ilmaa biyihiyaa la isticmaali waayo cajziguna haddee waxaa lay xisi iyo sharcigu kuwa sharciga ah oo maanta in la bayaaniyo aada ugu baahan waxaa ka mid a dadka ama dhaawacyada qaba ama indhaha iyo laga qalay dakhtarkii wuxuu yidhi haweysaysan indhaha ha dhaqi odayaal baa mar meel kusoo maray koox oo inta qaarkood indhaha laga qalay ay sheekaysanaan waxay dakhtarkii wuxuu yidhi indhaha qalay anuma weysadeedaan uga tega weysadeyda dartiis miyaan uga tega marka waxaa khasab igu noqotay inaan ku laabto ku laaxido aan idhaahdo war haddii dakhtarkii uu yidhi iska daaye indhaha ha dhaqinina ajar ka heli maysaan dembi baa laga helaya ilaa xibintan ninkii khibradda ula hadduu yidhi biyahana adhibahayo waa dhacaysaa adigu xibinta inaad riddo maheli melihin xibinta melihi waa inaad ka dhowrtid wy waxay ka mid tahay masaa'ilka oo in dadka intii lagu baraarujin karo lagu baraarujiyo u baaha masaa'il badanoo qofku dadaal uu ku jiro soonka oo kale haweenkaa u badan markay caajis ugu dambeeyo gaaraan oo naf taagan yihiin waa iska sooma waxay leeyihiin cunto soo qaad lama cuno il baa seexanaysa sanadkii kale dan tii kalaa seexanaysa waa iska sii socdaa qofkii meeshaas marka wuxuu u baahan yahay cajziga sharciga in qofka xoogaa dadku isfahmsiiyo cajzi sharci baa jira waxaan sharcigu kuu ogolayna waxaan taagati biyihii waa yaallaan adigii biyihii awood waa u leedahay laakiin xibinta haddaad taarsiisay dhibaata imaanaysa waa cajzi sharcigu cajzi sharci biyihii waxay yaallaan meeshaan dhow bay yaallaan laakiin waxaa ka sokeeya ama dugaag ama wax kaloo ku dilayaa ka sokeeya inaad tagtid waa tira biyaan doona halay dilaa dilan rabo kuu socon karta cajzi sharcigu cajziga sharcigu in la fahmo u baahan yahay yatayamumu lmuxdithu muxditku waa booraystaa ninkii muxditkaa xadadka askarka qabay iyo waljunubu liasbaabin sababyaal axaduhaa midkeed faqdulmaa'i biyo in la waayo biyaa la waayo biyihii haddii marka la waayey waa la booraysana aayaddii baa la fiirinaya falam tajiduu maa-an fatayamamuu haddaa biyo weydaan biyaha weytadooda marka meeshaan waxaan ku arkaynaa xuduud xoogaa kala duduwanoo wax la yidhaha xadd ulqawf iyo wax la yidhaha xadd ulqurbi iyo wax la yidhaha xadd ulbucdi fuqahada ay sameeyeen fuqahadu xuduuddaas ay sameeyeenna nusuus laga akriyey maaha laakiin aayaddii baa waxaa rabaa in la tadbiiqiyo falam tajiduu maan biyo ma ayna helin biyaha haddee aayaddu iima sheegin inta biyaha aan ka raadinahayo intaasoo mitir intaasoo kiilo intaas waxba layma oran wax layma fasirin laakiin waxaa la rabaa biyahan aniga aan doonanahayo weytadu see kusoo xasili kartaa inaan biyihii waayin marka wuxuu yidhi fa in tayaqana almusaafiru musaafirkii baa yaqiiniyey faqdahu biyo inaan la arag tayamama waa booraysanaya bilaa dalabin dalab la-aan meel wuxuu joogaa biyaba inay in laga helaaba aysan calaamaadba maba jiraanba intaas u muuqata meel biyo laga damci karaa ma jiro waa iska booraysana ilaa biyo waa waayey ninkaas inta ishiisu qabato meel biyo loo doono loogama jiro haddii calaamaad jiraan meel meeshaan shimbiraha kusii socdo oo galgalahayo waxba calaamaa jirta calaamadaas in la fiirshay noqonaysaa laakiin meeshaan agtiisa wax calaamaha uma muuqdaanoo biyo calaamaadkooda ishiisiina intaas ay qabato waa iska booraysaa wa in tawahamo hadduu ismoodsiiyo wareeda meeshaan ama biyo ku jiraan wax xoogaa waxyaalo yar yar calaamaad oo daciif ah u muuqana meeshaan ayaan hore biyaa qaaday marka amay godkaan hoose ku jiraan gurigiisiiba kama warqabo biyo ma ku jiraan mise kuma jiraan wuxuu yidhi wain tawahamahu dalabahu waa uu doondoonaa min raxlihi gurigiisa iyo wa rufuqatii dadka la socda ninkii musaafir weeye ee intaa la socotay meeshiis ha ka dayday wa nadara xawaaleyhi gaararkuu fiirinayaa in kaana bimustawin meel siman hadduu joogno gaararkiisuu fiirinaya intaanaan ishiisu hadday qabato uu biyo ka arki karuu fiirfiirinayaa ninkaasi biyo waa raadsho waa waay biyuu raadshay waa waay fuqahada marka intaan oo qofkaas intuu fiiriyo waxay ku magacaabeen xadulqowf xadulqowfka ninba si uu tacbiiriyey nin kastaana wuxuu doonayaa meel ninkaani biyihiina ka raadin karo uusan kuna dhibaatoonin marka waxay yidhahdeen niman meeshaa fafadhiya oo shaqo ku jiro oo mashquulsan hadduu u qeyliyado meeshay ka maqli lahaayeen biyaha ka raaraayo intii ka sokaysa raadiskana inuu carradoo dhan ku soo wareego lagama rabee waa fiirfiirinayaa meeshii biyo loo malayn karo qaarkood waxay yidhaahdeen nin xoog liileeb ha tuuro meeshii uu ku dhufan karo intaasoo kale iyo intuu ishiisu qaban karto wax isku dhadhowoy wax isku dhadhowoy intaasoo dhani waxaa laisku dayayaa bal aayaddii in la tadbiiqiyaa laisku dayayaa maahane qur-aanka haddii uu soo arooro ama sunnada xadiidku soo arooro oo shaygaan aan isaga uusan xadayn luqadana xad ku lahayn wixii ka dambeeya curfigaa loo laabanayo war meeshaan intii ninkaan biyo uu ka arki karo haddii uu wax u maleeyo waa fiirina fain ixtaaja hadduu u baahdo ilaa taradudin inuu noqnoqdo taradada waa ku noqnoqonaya qadra nadarihi intuu arki karo meeshaan biyaha hadduu taagan yaha u ka hadi meeshaan buur baa ku taalla buurta hoosteeda macquul wey inay biyo ku jiraan buurtuu fiirina waa fiirina buurtaan yarta waxoo dhanna waxay ku xihan yihiin intaan isagu biyaha ka arki karo ayay ku xihan yihiin dhul shishe inuu sii aado looba sheego dhulka shishe masaladiis waa loo imaan doonaa oo ka shisheey marka waxay yidhahdeen xaddulqowf wax noocaasay ku magacaabaan waa meeshaan agtaada intaan adugu aa ka arkaysa intaas agtiisa intuu fiirfiirsho haddaan wax biyo iyo calaamadoodii midna lagu arag biyo la-aanba meesha jirto waa iska booreysana fain ixtaaja ilaa taradudin taradada qadra nadari taradudkaani waxa weye meeshii waa meelo kala dhkala dheerdheer oo buuro iyo waxyaalo calaamaadana waxbuu arkaya uu wax ku tuhmaayay marka waa fiirinaya meeshaas fain lam yajid hadduusa ka helinna tayamama waa iska booreysana ninkii marka biyuu raaraadshay waa booreystay madhabtu waxa weeye haddii uu salaad farada ku tukado boorkan boorka salaada dambe oo soo gasha haddana waa loo booreysana haddaan biyihii la helin marka meeshaan uu iska joogay hadaayatana waa raaraadshay waa fiirshay hadda meeshii uu joogaa salaaddii kale waa soo gashay aayaddan waxaa ku jirta fain lam tajiduu maa-an fatayamamu biyo ma ayna helin biyo ma helin waxaa ku hoos jiri karta biyihii doondoona bal hala doondoono meeshii laga doondooni karo hadaayatuu doondoonay haddana meeshii isagoo iska fadhiya salaad kalaa soo gashay wuxuu yidhi falow makata mawdicahu meeshiisa hadduu ku nagaado falasaxu wujuubu dalabi dalab inuu waajibo weeye limaa yadra'u wixii soo kordha waxa soo kordhaa waxa weeye salaad fariidaha timid weysadii baa ka jabtay waxyaalaha dambe waxbaa loo raaraadinayaa meeshaasna marka waa meeshii damac ay geli karto in wax hadaayata ka qarsoonaa soo bixi karaan ama waxbaa meeshii kusoo kordhay oo dad baa yimid dadkaa yimid ama biyo laga heli karaa ama meel buu wuxuu sir wareer meeshaas daayata amaada fiirin adiga meeshii damac geli karo inay biyo meeshaas laga heli karo ayuu fiirina laakiin dhulkaa bannaan buu joogaaye meeshaas wax ku soo kordhay ma jiro tan iyo intiina waa fiirfiiriye wax dambeo soo kordhayna ma jiro haddana ha fiirsho oo wey wax ka badan meeshii ma yaalla mar hadduu hubo inaan wax kusoo kordhay jirinna haddee yaqiin baaba joogee raaraadis dambe ma jiro falow calima maa-an hadduu biyo ogaado yasiluhu lmusaafiru musaafirku uu gaarahayo lixaajatihi xaajadiisa wajaba qasduhu inuu u qasdaa waajibaysa ninkaani wuxuu og yahay biyo meel inay ku jiraan biyaha meesha ay ku jiraan hadday meel fog tahay lagu kalifi maaha laakiin meel hadduu qoryo soo guranayo iyo qoryahaba uu u doonan lahaa meel hadduu qoryo iyo wax soo guranayo rabo inuu wax karsado musaafir weeye meeshuu qoryahaba u doonan lahaa biyahana ha u doonto biyahana ha u doonto hadduu qoryaba u doonan lahaa xaajadiisay ka mid yihiin ha u doonto meeshaasna tuhun tuhun maahane waa huba biyahee meeshaan agtaadaa meeshuu wax ku tuhmaba waa fiirinaya laakiin hadday xoogaa meeshii durugsan tahay wax uu hubo ayaa meeshaas loo aada wax la hubaa loo aadaya biyihii meeshaas inay yaallaan buu ogyahay uu heli karo meeshaas hadday noqoto meeluu xaajaadka musaafirku u aad aadi jiro oo qoryihiisa iyo waxaas iyo kaadi u baxa iyo waxyaalahaas uu ku aadi jiray waa doonanahaya biyahaas xaajaday ka mid yihi in lam yakaf hadduusan cabsan darara nafsin naf dhibkeed aw maalin maal dhibkiis ninkan wuxuu ka cabsanayaa biyaha meeshaas waa lagu hubaa laakiin dugaag iyo waxbaa ku jiri karo inay inuu dhib buu ka cabsanaya naftiisu u cabsanay xoolaha meesha jooga xoolihii waa ka caranayan ama waa laga qaadanaya ama xoolihii buu ka cabsanay bis xoolihiisu iskala jooga iska booraysan safar buu la socdaa niman safara haddii uu meeshaas aado safarkii waa ka tegaya adhowteeda asaga cariiriu ku jira safarkiisuu iska raaca safarkiis ayuu raacay biyahaasi marka meel fog kuma jiraan waa meeshii musaafir wax u doonan lahaa qoryadii uu kasoo guran lahaa bay yaallaan laakiin cillad baa jirta ka hortaagan ama in safarku ka tago ama asaga dhibaato la gaadhsiiyo ama xoolo ka fakadaan ama waxbuu ka cabsana kaasna waxay yidhahdeen xadd lqurbi meel dhow wey aan kaa fogeyn laakiin agtaada maaha kaamase foga fa in kaana fowqa daalika intaas ka sii kor hadduu yahay meel fog bay biyuhu jiraan waa durugsan yihiin meel musaafir xaajo u doonan lahaa maaha waa ka fog yihiin tayamama waa iska booraysanahay biyihii meesha waa yaallaan waa la ogyahay laakiin mashaqada aayiddeeda ka gaaraysa ayaa la tixgelinayaa maa jacala calaykum fi diini min xaraj wey booraysigaba awal takfiif iyo fududayn baa booraysiga loo jideeyey marka meeshaa fog loo diri maayo ninkaas meeshaas fog loo diri maayo marka booraysigii biyaha la waayey biyihii agtaada ka fiirisay waa laga waayey meel shishe inay ku jiraana macquul oo xoogaa kaa durugsan la aadi maayo waa loo malaynaya lama hubo waa lagu hubaa meeshii adigaa kasoo adeegan lahayd u doono meel kasii fog bay joogaanoo beledka geeskiisa iyo meelo kaloo aan qofku uusan dantiisaba u aadayn ayay jiraan ninkaanina musaafir weeye la cariirin maayo ha iska booraysto ha iska socdo kaasna xaddulbucdi bay yidhaahdaan meeshaas fogo uusan dan u aadeen meeshaa marka meesha lalee biyaha ka dalbo waxaa muuqanaysa inay markaan waadix tahay oo hadday agtiisa tahay oyna ama ha loo maleeyo ama ha la hubiyo meelahan dhadhow hadday tahay waa fiirina haddii ay tahay meeshii xaajo u u aadi lahaa qoryo gurasho iyo xaajo gudasho iyo meelihii u aadi lahaa haddii ay tahayna hadduu hubuu aada wax dhibana uusan ka cabsanayn hadday kasii fog tahayna waaba iska dhaafa marka meeshaas waxay u muuqataa xoogaa inay waadix noqon karto intaasna xadqurbi iyo xadulqowf iyo xad xadiidna ka akrin maysid aayadna ka akrin maysid waxaas waxa weeye waa curfiga ninka meeshu wax ka doonan lah ya curfigaasay ku xihan yihin falow tayaqanahu aakhira alwaqti waqtiga dabaadigiisa inuu biihela hayuu hubaa safarkan uu socdo wuxuu og yahay inuu ku tegi karo haddaan wax cilladoo kale imaan biyo inuu ku tegi karo waqtiga gadaalkiisa intii qoraxdu aysan dhicin hadduu casir ku jiray ayuu meeshii gaara faintidaaru afdal inuu sugtaa fadli badan biyihii waa hubaa inuu gaarahayo haddaan wax la moogihaysa imaan marka inuu sugto ayaa fadli badan marka fadligaas waxa weeye waa biyihii inuu sugto iyo inuu hadda iska booraysto hadda waa iska booraysan karaa oo biyo ma haysto falam tajiduu maa-an waa ku jiraa biyaha uu heli doonana hadhowtay weysada inuu ku tukado booraysiga inuu ku tukado weysadii baa fiican booraysigu wuxuu ahaa bedel ama wuxuu ahaa daruuru ahaa laakiin biyihii baa fiican marka inuu sugto marka qaarkood waxaa imaan karta inay fadiilo kale meel kale ka soo baxdo oo muxuu ahaa inuu booraysiga ku tukado ay fiicnaato maalan meeshaas markuu joogo dhar fiican u asturo ma haysto laakiin hadda wax buu heli karaa hadda jamaacuu heli karaa hadhowtii jamaaca ma heli karo waxyaalo oo dhinac kale ka imaan karo waxaa jira fadiiladii inuu degdego u keeni karaa laakiin hadda waxaa laga hadlayaa fadli badan biyihii uu balgadaal ka malaynayo haddana boor buu heli karaa labadoodana isku siibu salaada u tukan karaa wax fadiilaha zaa'ida meel kale ka imaanayaa ma jirto marka inuu sugtaa u fadli badan fantidaaru afdal aw dannahu waa u malaynaa hidaayata haddaan la hubin masalada hore haddaan la haddii aan wax la moog yahay imaan inuu biyo gaarah ayuu ogyahay laakiin tan wax la moogyahay haddayse imaan inuu biyo heluu rajo ka qaba rajuu ka qabaa aakhiralwaqti inuu meel biyo leh tegi doono ayuu rajo ka qabaa rajadaas waxaa ka roon in hore loo tukado fa tacjiilu tayamumi afdalu fi ladha inuu dedejiyo ayaa fadlika meeshaas fadiilada in la weysaysan doonaa wax muxaqaqa maaha laakiin middaan tacjiilulwaqti awalulwaqti fadiilo muxaqaqa oo hadda la hubo weeye marka middaan muxaqaqa u iska qaadana middaan la hubo walow wajada maa an laa yakfiih biyuu helay aan ku filnayn biyo yaroo wejiga dhaqi kara ama wejiga iyo gacmahay dhaqi karaan lugahana kuma dari karaan biyo intaas la-eg buu haysta biyahaas cabitaan uguma baano wix cabitaaniya loogu baahanya markoodaa laga hadli doonaa biyahan intaasuu heli karaa wejigay dhaqi karaan iyo gacmaha fal adharu wujuubu isticmaalihi inuu isticmaalaa waajibaysa waa inuu biyahaas isticmaalo oo wejigay gacmaha ku dhaqo oo markay go-aan ka bacdi booraysto lugihii u booraysto markay go-aan ka bacdi maxaa waajibkaas xaggee ka soo baxay mar wuxuu ka soo baxayaa xadiidkii maa amartukum bihi fa'tuu minhu ma stadactu waa karaa inuu wejigaana dhaqo gacmahaana dhaqo wax la amrayna mar kalena waxay ka soo baxayaan fain lam tajiduu maa-an fatayamumu biyuu haystaa ninkaan biyahaas intay rabaan hawla ekaadeene biyo waa haystaa markii biyahaas dhammaadaan ka bacdigeed biyo ma haystee hadda kabacdi ha boorayso hadda biyo ma haystee ha boorayso marka waa inuu intaas isticmaalaa qowlka meesha ku jira oo adharka muqaabilkiisa wuxuu fiirinayaa biyahan maadaama aysan wixii la rabay kaafinayn waxaan jirin oo kale u ka soo qaado maadaama aysan wixii wayakuunu qabla tayamumi isticmaalku wuxuu noqonayaa yakunu isticmaalu lmaa'i qabla tayamum biyihii waa yaryihiin wejigay gacmahay gaaraya intaan booraystoon boorkaan hadhowteeda iskaga dhaqaaya marka dambaan biyaha wejigay gacmaha marinaya ma loo saamaxayo weli biyo ag yaalla horta biyahan ha isticmaalo markii biyo la waayo kabacdi hadduu biyo la-yahay hadda ha booraysto hadduu biyo la-yahay hadda ha booraysto waa weysays waa wejigii gacmihii uu dhaqaayaa hadda kabacdi uu booraysaan wayakunu tayamumu wayakunu wayakunu اlisticmaalu qabla tayamum isticmaalulmaa wuxuu noqonayaa booraysiga ka hor biyihii uu isticmaalay markuu biyaha dhameeyo ka bacdige ayaa booraysigu imaanay wayajibu shiraacu biyihii inuu iibsadaa waajiba bihamani mitli uu ku iibsado lacag buu haystaa biyuhuna waa beec meeshaa yaalla amanulmaal waa ku iibsanaya amanulmaal meeshaas wixii wax lagu kala gato biyaha waa uu ku gadana laakiin hadday qol aragto ninkan inuu baahi qabo oo ku qaaliyeeyaan oo meel kore geeyaan oo aan meesha waxa wax looga gato aan ahayn waa iska dhaafi karaa waa iska dhaafi karaa laakiin hadday amanulmaal joogaan waa inuu weysay biyuhu gato ilaa an yaxtaaja ilayhi ila thamani inuu u baahan yahay maaha lidaynin mustaqriqin dayn oo maashaynaysa ninkaan xoogaa yaroo lacaguhu wataa xoogaaga yarkaa lacag daynahoo lacagtaan oo dhan aan waxba ka reebin baa lagu leeyahy marka hadhowtadi daynka intuu cariiri u geli lahaa hadda waa iska booraysana yaa biyihii ku gadan ma dayn baa lagu leeyahay daynku xoolaha uu haystoo dhan buu u dhammaysanayaa lacagi usoo hari mayso intaan uu haysta dayn baa loogu leeyahay daynkii hadhowtadii ninkii lahaana waqtigiisi uu ka sugaaya cariiri uu geli karaa marka intuusan cariirigaa gelin biyahan waxba iibsan maayaa ha iska boorayso lacagtaani daynkaasay ku aadanta ow mu'nata safarin safarkii kharashkiisii uu ugu baahaya lacagtaani lacagtuu ku jidmaraayo hadduu hadda biyahan ku gato isagiiya cariiri gelaya naftiisa ama nooli ha u bixiyo ama isagii ha cuno ama waa mu'natu safar kharashkii safarka ayuu ugu baahan yahay biyihii biyahaas lacagta lacagtiiba wuxuu ugu baahan yahay kharashkii safarka biyihiina beec weye biyahan waa iska dhaafahaya ninkaas biyahaas biy ninaan kari karin buu noqonaya cajzigaasi marka muxuu noqonaya cajzi xisi miya cajzi sharci nafta inuu badbaadiyaa laga rabaa ya booraysu weysada dahaaradu bedel bay leedahay laakiin naftiisu bedel ma leh bedel ma haysto marka cajzi ayaa haysta ninkaas caajis buu ka yahay inuu biyaha kuweys ku weysaysto ilaa an yaxtaaja ilay inuu u baahdo maana lidaynin mustaqriqin dayn maashaynaysa xoolihiisa aw mu'nata safarihi safarkiisa kharashkiisa ugu baahdo aw nafaqati xayawaanin muxtaramin xayawaan oo xurmo leh nafaqadiis buu ugu baahan yahay xayawaan buu wataa xayawaankaas uu wataa cunto ka raba cuntadii uu lacagtan ugu baahan yahay haddii uu biyaha ku gato xayawaankiibaa baahana xayawaan muxtarama xayawaanka muxtaramka aan ahayn waa midka in la dilo mudan wey in la dilo mudan yahay xayawaankan muxtaramka ah adaa dili kara laga hadli maayo nin oo dil mudan adigu adaa dili karinaa jira ya haddii nin tuug hadda waxadoo la yidhaahdo xad baa lagu oofinaya ninkii imaa kastaaba miduhu soo qaadanayso suldaan sugi ma ya suldaan baa iskale adiga gacanta lama geli kari ninkiina waa mudan yahay in gacantii laga gooyo marka dadka dilka mudan oo xukunkoodu in la dilay ay yihiin ayuu muxtaramka ka bixina dadkaas marka muxuu leeyahay wa kharaja bilmuxtarami alxarbiyu gaal xarbiyo waalmurtadu midkii diinta ka baxay wazaani almuxsin wa taariku asalaati waalkalbu aladii laa nafca fiih eyga oo mxuu ahaa xoolaha iyo waardiyeeye ama beerta waardiyeeye ama midkaas uu wato wuxuu ka mid ahaanaya muxtarabka biyihii isagaa isagaa cuntada lagu quudinaya ay ku weysaysan ma laakiin midkaan aan muxuu ahaa macno lahayn ama midkii dadka dhibahayey kaasoo kale u ka bixin marka wixii xayawaan muxtarama caruurtiisii xoolihiisii wixii uu watay wixii nafaqa ay ugu baahan yihiin biyihii ku gadan maayo biyahaas biyo u waayayoo ka caajizaa laga dhigaya waa iska booraysanaya ninkaas ow nafaqati xayawaanin muxtaram walow wuhiba lahu maa-un biyaa la siiyey weesu u baahnaa biyaa la siiyey ho biyaha ku weysayso ow ciida dalwan wadaan baa la caariyo geliyey ceel baa biyihii ku jiraan isagoo wadaan ma hayste waxaa le wadaantaan qaadoo darso wajaba alqabuulu fil asax inuu aqbalaa waajib ku ah wajaba alqabuulu kelimadda ka dambaysa markaan aragnaa si fiican u fahmi kartaa walow wuhiba hamanuhu haddii lacagtii la siiyo falaa inuu aqbalaa waajib kuma ah waxaa le lacagtaan biyaha ku weysaysato ku gabo meesha ishkaalku marka ka jiro wax ku kala baxayaan maxay tahay lacagta hadhowteed waagiaan lacag ku siiyo saas in la yidhaahdaa waa waa dadka waa ku badan tahay laakiin biyaha ku weysay biyaha ku weysaysatay aan waa ku siiyey ama wadaanan baa biyo darsata dadku iskugu amaal sheego ya laiskugu amaal sheegkuna wax dhib badan wey waa dhib badan yahy marka hadduu yidhaha lacagtaan hooyo biyaha ku weysatay ku gabo inuu yidhaha bis ka dhaaf ma rabe waa suuragal laakiin haddii aan wadaantaan ceelka darso ama biyahan ku weysayso waa inuu qaataa wax la iskugu amaal sheegto oo dadka dhiba maa wax la iskugu amaal sheegto marka laba masalo waxa kala bixinaya waxa weeye biyuhu wax la isku musaabaxo weeyo aan la iskugu amaal sheegin walow wuhiba lahu maa-un haddii biyo la siiyo oo ciira dalwan wadaan haddii la caariye la geliyo la yidhaha biyo darso wajaba alqabuulu inuu aqbalaa waajibahay fil asax qowlka ka hoos jiraa manadii wuu fiirina wuxuu leeyahay ayagaba waa intaasoo dhintu loogu amaal sheego walow wuhiba hamanuhu haddii lacagtii la siiyo biyaha uu ku gadan lahaa falaa inuu aqbalaa waajib kuma waa aqbali karaa waana iska dayn karaa walow nasiyahu hadduu biyihii halmaamo fii raxli gurigiisa gurigiiu biyo ku halmaamay inay biyo ku jiraanba maskaxdiisa waa ka baxay ow adalahu fiihi waa ku dhumiyey alaab badan baa meesha ku jirta meeshay biyihii uga jireenuuba waay falam yajidhu ma helin bacda dalabi markuu doondoonay ka bacdi fatayamama waa iska booraystay laba khasban yahay biyihii waabe qadaa waa qadaynaya fil adhar masalada qadada fuqahadan shaaficiyada waxay fiirinayaan cudurkan yimid oo wax loo qadaynahayo ma cudur caam aha mise waxa weeye wax marmar dhaca naadir hadduu cudur caama yahay la qadayn maayo ninkaa musaafirka inuu biyo waayaa waa iska caali hadduu biyo waayo salaadii ma soo qadayna hadduu biyo waaya cudurka laakiin naadirkaah oo marmar dhacahya matalan waxay ka soo qaadayaan qabow baa yimid qabow hadduu yimaado inuu qabo uu gaaro intii biyuhu ay noqdaan biyo ama xibin talfinayma waa mar walba caadi ma haddii meel noocaasi ay timaadana wax lagu kululeystaa inay waayaan oo wax walba la waayaa oo biyihii ay noqdaan biyo oo wax lagu kululeeyana aan la heli karin qabowgooduna uu xibin talfinayo ama dhibaato keenahayo waxay leeyiin naadir wey marka wax soo qaday marka ayaga naadir iyo wax caama ayay ku kala fiiriyeen naadirka qaarkiisu waxaa jira joogto noqonayo oo maalan qofkan xadadkiisu daa'imka yahay iyo naagtii mustaxaadada iyo kuwa noocaasoo aan qadar laga rabin oo xadadkoodiiyaa daa'ima xadadkii daa'im weeye marka cudurkan oo hor joogsanaya inaad biyaha isticmaashid hadduu yahay cudur caama waxay leeyihiin waa qadam male hadduu cudur naadiroo marmar dhacaayo uu yahay ha soo qadeeya salaada saasay madhabta ku socota hadduusan wax daa'ima ahayn marka wuxuu yidhi guriga dhexdiisuu ku halmaamo ama gurigii dhexdiisa biyii waa ku jiraane waa ka waaye masaladaas masalo inay dhacdaa adduunka marmar dhifa la arkaayo ya wax mar dhifa dhacayo weeye markaa soo qadeeyuu yidhi walow adalla raxlow gurigiisii uu dhumiye fiihi rixaalib maanta meeshaan la degay teendhooyin badan baa la wataa waxbaa la wataa meeshaa la degay habeen madoobay noqotay meeshii uu kaba aqoon waaye meeshiisii carradii kale waa ka aqoon waaye bis waa iska booraystay ilaa gurigiisiiba mabahayo intaanu uga uga dhex noqo falaa yaqdima qadaynaya taasoo kale waxay leeyihiin wax oo iska imaan kara in badan imaan kara haddii gudcur yimaado inuu guriga aqoon waaya waa wax oo wax wax badan dhici kara marka rufaqada dadka la la socdo uu wax ku dhex dhuminayo iyo guriga guriga aada u xadaysan oo guriga dhexdiisa wuxuu ku jiray wax oon si sahlan loo heli karo laakiin waxaan degaankan badan oo dadkaas soo degay in gurigii meeshuu degay waayaa waa wax oo in badan dhici karo meeshaas wuxuu uga soo baxay qodobkii ugu horreeyo biyaa la waayey sababtii ahaa biyaa la waayey biyaha weytadooduna in ayaga laftooda la waayo kaliya kuma xirneen in la isticmaalaa la kari waayo waxaa loo kari waayey qodobkan hore biyihii lama laftoodiiba lama arko ceelkaanay ku jiraan lagalama bixi karo dugaag baa ka sokeeya xoolaha iga baxsanahaya waxyaalahaas oo dhan waxay iskugu jiraan biyihii baa la waayey biyihii waa la waayey ay waxaasoo dhan iskugu jiraan athaani an yaxtaaja ilayhi lacadashi muxtarami sababka labaad waxa weeye inuu u baahdo wax muxtarama oonkood xoolaha ka ooman dad baa ka ooman waxbaa ka ooman biyahan haddii bi waa la wataa laakiin haddii biyahan lagu weysaysto carruurtaa oomi doonto xoolaha oomi doono waxbaa oomi doono hadday kuwaasi hadda ooman yihiin oo hadda u baahan yihiin haddii inta safarka lagu sii jiro inay oomahayaan isla macnowo marka haddii biyahaas loo oon loo geli doono hadda lagu weysaysan maayo waa la booraysana an yaxtaaja ilayhi biyihii inuu baahdo licadashi muxtaramin shay muxtaram oonkiis xayawaan buu wataa xayawaankaasi dad ha noqdo duunyo ha noqdo wax ha noqdo biyahay u baahan yihiin waa oomahayaan oonkaas waxay gaarayaan khatar bay gaarayaan marka waa ayagiibaa biyihii la siinaya waana la booraysana walow ma'aalan uu yidhi wakti soo socdaba ha noqdo wakti soo socota waxaan ognahay safarkan aan ku jirno meel biyood nooma dhowa intaas aan soconno haddii biyahan hadda la isticmaalo waa oomi doonnaa gadaal hadda maanta ma oominin laakiin beritaan oomi doona ma'aal wax soo socdaba ha noqdo marka naftiibaa naftu ma laha bedel ma laha laakiin weysadu bedel bay leedahay booraysigu athaaliu maradun yakhaafu macahu min isticmaalihi calaa manfacati cudwi midka saddexaad waxa weye waa marad xanuun wey yakhaafu wuxuu cabsanayaa macahu maradkaa la jirankiisa min isticmaalihi biyaha inuu isticmaalo calaa manfacati cudwin xibin manfacadeed ninkan biyuu haystaa biyahaas hadduu isticmaalo wuxuu ka cabsanayaa xibin xibnihii ka mida manfacadeedii inay dhunto ama ay nusqaanto ayuu ka cabsanaya markii uu ishii dhaqo wuxuu ka cabsanayaa ishaani ama inay hawl gabto ama inay nusqaanto maradkaasi marka markii uu yimaado ninkaasi nin biyo waayey wo biyo inuu isticmaalo waa ka caajisay ninkaas calaa manfacati cudwin xibintii waa iska noolaanaysaa laakiin nafcigeedii baa tegay wakadaa bud-u lbur-i raysigeedaa dib u dhacaya xibintaan haddii biyahan loo isticmaalo degdeg u raysan mayso ama had waaba sii fasaadaysa cudurkaa sii badana taasina waa ku jirtaa aw ishaynu lfaaxishu foolxumo aada u xun baa ka soo baxaysa xibintaan haddii biyaha la mariyo xibin daahir oo bannaanka taallo weeye haddii biyo la mariyo midabkeedaa isroga midabki waa isrogahayaa hadday awal caddaan ahayd madoob bay noqonaysaa hadday awal madoob ahayd cadcad baa gelahaya waxbaa gelahaya marka takhtarkii aa yidhi biyaha ka dah meeshaas biyaha mara waa laga dayna biyihii waa laga dayna meeshaas marka tilmaantaan lagu siinayo lagu leeyahy xibin baa manfacadeydii dhumaysa xibintii lafteeda waa go-aysaa waa kasii fogta raysigii baa daranaha daahahaya waxaa kasii daran haddii cudurkiiba sii siyaanaya waa kasii daranta foolxumaa meeshii ka soo baxaysa xibin daahira fii cudwin daahirin xibin muuqata ayaa foolxuma ka soo baxaysa intaas laguu sheegay waxaa kuu soo baxaya biyaha waa qabow yihiin hadda haddaan gacanta geli xoogaa way xanuujinayaan laakiin wax dhibaato ah dambay gaarsiin maayaan waa iska booraysanaya waa iska weysaysanaya taas taas waa la weysaysanayaa wax dararaho dambe ay ku keenayaan ma jiro laakiin xoogaa qabowga waa ku xanuujina yaa darar dambe laakiin ma jiro dararka wey wax laga carara fii cudwin daahirin xibin muuqata wuxuu keenayaa tashawuf khilqadii buu bedelhayaa waa fool xumaynayaa marka kaasna waxa weeye asagana waa la booraysanaya intii dhibaatada noocaasi ay imaan lahayd waa la booraysana meeshaas hadde waxyaalahan oo kale waxay u baahan yihiin hadduu qofku asagoo khibrad leeyahin asagaa khibrad ula haddii kalena ninkii khibradda ulahaa baa u sheegaya o le mushkiladaasaa meesha ka imaanaysa iska dha wa shiddat lbardi ka maradi qabowga darnaantiisu maradkii oo kale ula midi qabowgii baa daran qabowgan hadduu beeraysta hanuun baa ku dhaca qabowgan hadduu cabo inuu u dhintaaba laga baqaa inuu jiradaa laga laga baqaa dhib baa ka imaana waa la booraysana waa u booraysana xibin baa wax gaara wax biyo ku kulaystana maba haystaba meeshaan marka maradkaasi markuu jiro waxyaalaha noocaanay jiraan jaa-is maaha waa ka mamnuuc inuu isticmaalaa ninka mamnuuc wey inuu isticmaalo waa ka mamnuuc biyihi waida mtanaca min isticmaalihi fii cudwin daahirin biyihii inuu isticmaalo iska daayey xibin daahira ee fii cudwin xibin in lam yakun calayhi saatirun wax astura haddaysa jirin wajaba tayamumu tayamum baa waajiba dhaawacii xibin buu ku yaallaa xibintii darteed buu biyihii ka dhowrsaday xibintaas marka waxaa loo fiirinayaa kab iyo hadday wax saaran yihiin iyo faashad iyo waxbaa saaran saatir baa la yidhaha ninkaas waxaa laga rabaa inuu booraysto wakadaa qaslu saxiixi inta fayow inuu dhaqano waa laga rabaa cala almadhab xibintan dhaawac baa ku yaalla ama ishii ama meel baa dhaawac ku yaalla biyaha meeshuu marin lahaa waa inuu booraysta inta aan biyuhu dhibaynna waa inuu dhaqaa meeshii haddii la gaaro biyuhu ay isha dhibayaan waa ka tegaya inta kale jirka kale maaha amartuku bihi faatuu minhu ma sadactum wey inta kale waa karaa gacantaan meeshaana dhaawac uga yeelaa intaana waa la dhaqi karaa intaana waa la dhaqi karaa waa dhaqa meeshii uu ka cabsanaya haddii uu gaa uu biyaha gaarsiiyo inay dhaawac u dhacaan waa joojina waa ka joojina waydamtanaca hadduu ka reebtoonaado isticmaa isticmaaluhu waydamtanaca hadduu reebtoonaado isticmaalu biyaha in la isticmaalaa hadday mamnuuc noqoto fii cudwin xibin in lam yakun calayhi saatirun wax asturi haddaysa saarnayn wajaba tayamumu in la booraystaa waajiba wakadaa qaslu saxiixi inta fayow in la dhaqaano waajib wey cala lmadhab marka haddee xibintii dhaawac baa meel ku yaal intii fayoobaydna waa dhaqaaya meeshii dhaawacnaydna biyo ma gaarsiin kara waa u booraysanayaa kee hormarinayaa labadooda wuxuu yidhi walaa tartiiba baynahumaa liljunubi hadduu junub yahay tartiibi ma jirto junubku hadduu rabo luguu ka bilaabi jiray hadduu rabo madaxuu ka bilaabi karaa meesha uu ka bilaabo waa ansaxaysaa inkastoo sunnadii ay tahay inuu faradhaqi kasoo bilaabo luqluq oo saaskii dhaqo saas sunnadii ay tahay haddana tartiib ma laha faqsiluu wujuuhakum waydiyakum lama kala bixbixin fain kaana muxdian marka hadduu muxdid yahay wajaba waxaa waajibaya tiraadufalasaxu ishtiraadu tayamumi booraysigii inuu shardi yahay weeye waqta qasli lcaliili xibinta fayo xibinta jiran marka la dhaqaayaa la booraysaa ninkan muxdidka ahu weysada rabaa waxaa laga rabaa inuu xibnaha kala tartiibiyo dhaawacu hadduu gacanta ku yaalo horta wejigaa soo dhaqo markuu wejiga dhaqo ka bacdigeed gacantaanaa la soo gaaray hadduu rabo ha booraysto gacanta inteeda kale ha dhaqo hadduu rabona muxuu ahaa gacantii ha dhaqo meelihii fayoobaa hadda kabacdi ha booraysto labada gacmood haddii midooda ay tahay hadduu doono midda kalu hormarina sunnay ahayd inuu muxuu ahaa marka booraysigii waxaa la rabaa xibinta dhaawacan waktigii la dhaqi lahaa ayaa booraysigu ku soo aada aa lagu soo aadina matalan lugaha wey lug baa dhaawacan lugtiibu wuxuu rabaa lugtaan lama dhaqi karo in la booraystaa la rabaa horta wejiga ha soo dhaqo gacmaha ha dhaqo madax ha masaxo lugta waktigeedii ha soo galo markii lugtii waktigeedii soo galo hadda kabacdi ha boorayso lugta inta fayow ha hormariyo ama ha dabamariyo waxaa la rabaa waktigii lugta la dhaqi lahaa booraysigu inuu kusoo aado intaasaa laga raba ilaa ninka waxaa laga rabay tartiib xibintaani wakti meel bay ku lahayd meel bay ku lahayd weysada fain kaana muxdian hadduu yahay fal asaxu ishtiraadu tayamum booraysi in la shardiyo weeye wakta qasli lcaliili xibinta jiran dhaqideeda waktigeedii markaasuu booraysana fa in juraxa cudwaahu laba xibnood baa la dhaawacay fa tayamumaani laba booraysi baa laga raba laba xibnood baa dhaawacan oo aan biyo la taagsiin karin lugna waa dhaawacan tahay gacanna waa dhaawacanta labadooda biyo lama taagsiin karo wejiga ha soo dhaqo gacantii ha u booraysto intii fayoobeed ha dhaqo gacantii kale ha dhaqo madaxii ha masaxo lugtii ha u tago yaa lugtana waktigeedaa loo tega labadan gacmood hadday waxa dhaawacan labadooda isku wakti wey hal maraa loo booraysan karaa soo maha labadooda waa isku wakti hal maraa loo booraysan karaa laakiin lugtii iyo gacantii laba wakti bay kala leeyihiin masax baaba udhexeeya soo maha masax baaba udhexeeya laba wakti bay kala leeyihin marka mid walba markeedaa loo booraysana fain jurixa cudwaahu labadiisi xibnood haddii la dhaawaco fatayamumaani laba booraysi markaas wax saatiri ma saarna gacantii lugti mxuu aha xibintii dhaawacnayd wax ma saarna kab ma saarna faashad ma saarna waxba ma saarna fain kaana marka saatir baa hadda saaran meeshii xibintii waxbaa saaran kab baa saaran faashad baa ku dhegan fain kaana ka jabiir fain kaana saatir hadduu yahay ka jabiiratin kabkii weeye jabiiradaas waxaa loo yaqaanaa alwaaxda oo laisku celceliyo xibnaha lagu kabo laakiin hadde alwaaxu shardi maahan maalin walba wasiilo cusub baa imaanaysa soo maa wasaa'ilkaas meeshii waa asturan tahay oo laa yumkinu suuragal uusan ahayn nascuha in la siibo haddii la siibo dhibaataa imaanaysa qasala saxiixa horta inta fayoobuu dhaqa meeshaan kaban inta fayoobuu dhaqa kabka laftiisa maxaa lagaa rabaa meeshaan dhaawacan dhul weyn oo aan loo baahnayn in kabka la saaro lama rabee waxaa kabkii lagu ekaynaya intaan laga maarmi karin intaan kabkaasi ka maarmi karin ayaa kabkii la saara ee gacantii o dhan la iska duubi ma yaa gacantii oo dhan la iska duubi maayo intii kabka aan looga maarmi karin intaasaa la saaraya marka intaas markii la saaro intii kabka uusan saarnayn oo fayoobeyd baa la dhaqa qasala saxiixa wa tayamama waa booraysanaya kamaa sabaq tayamumkii sabaq kamaa saqab muxuu ahaa haddii meesha dhaawacani gacanta tahay wejiga ha soo dhaqo gacanta waktigeeda ha yimaado ha boorayso haddii meesha dhaawacani lugta tahay wejigii ha soo dhaqo gacmihii ha dhaqo madaxa ha masaxo lugta waktigeedii hala soo gaaro markaas ha boorayso wayajibu waxaa waajibaya maca daalika intaas waxaa lagu darahayaa masxu kulli jabiiratihi kabkii oo dhan in lagu masaxo bimaa-in biyo kabkii meesha saarnaana biyaa la marina xadiidka masaxa ku saabsan in badan waa la dacniyaa sixadiisa waxbaa ku jira laakiin haddana fuqahada waxay ku daalayeen meesha biyaha laga rabay biyihii maa amkana intii leeli karo waa in la isticmaalo ya isticmaalan lilmaai maa amkana intuu suuro geli karo meeshaas marka kabkii biyaa la marina waqiila bacdiha qaarkeed baa la marinayaa sidii qofkii iyo madaxii masixiisi iyo waxyaalaha noocaas oo kale uu ku qiyaasa marka haddii kabsaaran yahay iyo hadduusan kabsaarnayn midii kastaba xibinta waa loo booraysanaya haddaa marbiya gaarin boorkuna wuxuu ku soo aadahayaa waqtigii xibintaan la dhaqi laha xibintaas hadday mar uu yahay ninka muxdidkaa ee weysada weysaysanaya hadduu yahay waqtiguu xibintaa dhaqi lahaa baa boorka lagu soo aadina faidaa tayamama hadduu booraysto lifardin taani farad labaad walam yuxdid mana xadatin lam yucdil junuub junubkii soo celin maayo qaslan dhaqid masaladan waxa weeye ninkan meel baa dhaawacnayd meeshii dhaawacnayd intii dadaal la kari karaa la sameeyey hadday kab saarnayd biyaa la mariyey intii fayoobayd waa la dhaqay waa loo booraystay intaasaa la ysku soo daray hadda intaas markii la ysku soo daray salaaddii maanta duhurkaa la tukay ninkii xadad ma imaan casirkii baa soo galay meeshaana waxaa ku qoran salaaddii soo gashaba waa in loo booraystaa boor hadday tahay salaaddii soo gashaba waa loo booraysana haddana ninkii weysadii waa dhameeyey hadduu qubays ahaa waa dhameeyey wuxuu waa dhameeyey xibintii dhaawacaydna waa u booraysa xibintii dhaawacayd boor kale iga sugaysa salaaddii soo gashaba waa inaan u booraystaa seen yeelayaa marka ma inta ka dambayso o dhan aan dhaqahaya oo maadaama iyadan gacantii boor u baahan tahay hadda kabacdi masixiiyo lugihii aan soo celinaya mise boorkii kaliyaan la imaana waa iska booraysanaya anugu weesadii igama jebin wejigii aan dhaqay igama jebin gacantii intii fayoobad aan dhaqay gacantii kale waxba igama jebin laakiin boorkii a waxaa layga rabaa salaadii soo gasha waa inaan u booraysto marka maxaan sameeyaa ma markii aan booraysto intii ka dambaysaan soo celinaya waxaan leeyahay boorkan wixii ka dambeeyey baa weysadii ka jab mise waa iska booraysanayaa kaliya wuxuu yidhi fa idaa tayamama hadduu booraysto lifardin taanin farad labaad walam yuxdid mana xadatin lam yucid ljunubu ninka junubkaa soo celin maayo qaslan dhaqid junub asaga oo muu tartiib lahaa tartiib ma lahayn mar hadduusan tartiib asaga lahayn xibintaan loo booraysanayo mid ka dambaysaa jirta ma jirto marka ninkaas waxba soo celin maayo waa iska booraysanaya salaadiisu iska gela ninkaas waa junub wayuciidu lmuxdidu muxdidkii wuxuu soo celinayaa maa bacda caliilii xibinta jirran wixii ka dambaysay xibintii jirran hadday gacanta ahayd salaada kale markuu booraysanayo ha soo celiyo wixii ayadana ha u booraysto inta ka dambaysana ha soo celiyo masaladaas waa ka daba imaan doona sheekh intaa ma uga hari doono qowlkaas raafici uu ka soo guuriyey laakiin asagu kuma qanci doono sidaan arki doono meeshaas raafici marka wuxuu fiirinayaa tartiibtii sidii loo ilaaliyo xibintan dhaawacan ee haddii loo booraysto xibnihii ka dambeeya hala dhaqo sidii tartiibtii loo ilaaliyo waqiila yustanafaani labadaba waa lasoo cusboonayna oo boorkii iyo weesadii weesada hadda waxaa ku jirtay qowl oo hore aan kusoo marnay oo ah weesadu waa inay isku xariirtaa muwaalaad qowl qadiim oo shaaficina waa jiray maaligna saasuu ku socday marka qowlkii qadiimka haddii la fiirsho weesadii kala go'day wixii waa kala hareene hadda weesadii iyo labadiiba hala soo celi waqiila almuxdidu ku junubi muxdidka iyo junubku waa isla mid wax la soo celinayo dhaqidii ma jirtee ha boorayso weesadan xibintan waxaa la dhaqaa iyadoo munaasab ay tahay in la dhaqo weesana ma jebin weesadeedii waa qabtaaye booraysigaa daciifa ah booraysigaa la soo celi qultu haada haaliu asax qowlkan ugu dambeeyo junub iyo muxdid waa isla mide marba haddiiba ninkii awal u booraystay oo xibintii dambaysay dhaqay wax dambe oo lagu laabanayo oo kale ma jirtay ha boorayso qowlkaasaa raajixa buu leeyahy hada haaliu asax mar horey ansaxday cibaadadaani waa ansaxday daharadaani waa ansaxday booraysiguna in la soo celiyo u baahna booraysiga kaliyaa la soo celiyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed waala ali wasabi